xilli maalintii shalay wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka khadiijo maxamed almaqzuumiye ay ku baaqday in la sharciyeeyo guurkan sharciga ahayn ee qubsirada ayaa waxaa hadalkaasi ka falceliyey qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kuunyabaro ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar bulshadan oo aan la dhex qaadnay mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqan ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalkii ay ku dhawaaqday wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo ka hadlay arrintan iyagoona reer muqdisho uga baaqay inay ka dhiidhiyaan gefkan dhinaca kale waxay baaq u direen dumarka ku nool magaalada muqdisho iyagoona sheegay inay kasoo hijradeen ayna yimaadaan wilaayahaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkaas hadal gef waa shareecada ku banaaneen dadkaasna mar hore diinta banaanka ahayn waxaa ugu baaqaa ilahay ka cabsadaan adduunyada waa laga tagaa aakhiraa loo socdaa bulshada reer xamar waxaa ugu baaqaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan mar walba barnaamija lagu baroobayaa waa iska aamusan yihin reer xamar barnaamijyada ma laga barneen waa dad khiyro la ahaan jireen laakiin waxaa ku dhacay kasi lahaa hadday waxa qaban karin inay iskaga soo hijroodaan walaayoyka maadaan ugu baaqa waa la yaqaanaa inay arrintaas ka dhidhiyaan toobiyaanka soo galan waa la yaqaanaa gaalada murur waddanka waxay ku barwaysaa mashaariyo loo soo dhiibay murtadiyin waa dad ilaahay ka furto dadkaas bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa ladhaha hiibe faarax waxaan odhan lahaa aragtidayda gabadha maad aragteena diinta horta shuqulkumaba lihinba kow talabaadna maxaydan waxay ku hadlayso ee gabdhaha muslimaadka ugu boorinayso ilaahay uga boqota talabaadna waxaan odhan lahaa gabdhaha muqdisho arrinkaa maad aragtana leeyahay waa inaad diiwaangelisaan oo isku diiwaangelisaan qodbasir waa xaaraan diinteennu ay xaraam samaysay innakuna maad aragtana gabdha muslimaadaan nahay waxa inaanu dhawaano maaha waa inaan ka toobad keenno waxaa iskaga soo noqono oon ka dheeraano intii aan ka wacdin karna wax uga sheegi karna dadka uga sheegna haddaan dadka diinta loo sheegi karina meesha wilaayooyinku joogaan inaad timaadaan weeya diinta maxaydan kristanka noo faafinaysa gaaladu hay keentay hanaga joojiso hanaga joojiso haddana joojinayna annaga iska celina ka difaacayna saasaan odhan lahaa anu si kastaba ahaatee dowladda federaalk ayaa ku dhaqanta disaatiir laga soo minguuriya reer galbeedka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalk ayaana ka mid ah wasaaradaha ku howlan dhalan rogga haweenka muslimaadka ah